makele jarfoneedu uurusocdan jiraha midowda yurub u qaabilsan soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka sheekeeyey taageerada kala duwan ee uu midowgu kaga qayb qaato wax ka qabashada xaaladaha kala gedisan ee dalka soomaaliya ka jira waxa uu ugu horraynba sheegay in taageerada ay soomaaliya ku bixiyaan ay tahay mid isku dheeli tiran oo aan dhanna u badnayn
soomaaliya waxaan ka fulinnaa mashaariic dhinacyo badan leh oo aan ugu yeedhno comprehensive approach oo aan hal dhinac oo keliya aan xoogga saaraynin waxaannu isticmaalnaa diblomaasiyad iyo siyaasad dhexdhexaadin ah oo la socoto taageero siyaasadeed iyo mid horumarineed oo aan u fidinno haaya'adaha dawladda iyo shacabka soomaaliyeed waxa kale oo aan galaangal ku yeelannaa dhammaanba dhinacyada kala duwan de uurso waxa uu soo hadal qaaday arrinta bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba ugu hadalhaynta badnayd toddobaadkii lasoo dhaafay taasoo la xidhiidha tahriibka iyo dhallinyarada faraha badan leh ee badaha ku dhammaanaysa iyo kuwo intaa aan ka yarayn oo iyaguna ku hara inta aanan babadda la gaarin waxaanu tilmaamay in midowda yurub iyo dowladda soomaaliya ay wada baadigoobayaan qaab ay isaga kaashan karaan yaraynta dhibaatadaasi
mudnaanta midooda yurub waxaa ka mid ah wax ka qabashada tahriibka waan la soconnaa wixii toddobaadkii dhowaa ka dhacay badda mediteraneanka halkaasoo ay boqolaal qof oo badankoodu ka yimid geeska afrika ama soomaaliyaba ay ku dhinteen waxaannu la kulannay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo aan ka wada hadalnay sidii aan isaga kaashan lahayn arrimaha tahriibka iyo weliba taageerista dowladda ee la dagaalanka xagjirnimada midowda yurub waxa uu ka mid yahay dhinacyada ugu badan ee dhanka dhaqaalaha ka caawiya ciidamada amisom ee dalka jooga waxaanu danjireedda uurso sheegay in marka dhanka nabadaynta la eego aanay jirin dunida meel uu ururkiisu ku qarash gareeyo in la eg lacagta uu soomaaliya ku bixiyo
dhinaca amniga ma jirto meel la mid ah soomaaliya oo uu midowda yurub ku bixiyo lacag ka badan midda uu soomaaliya ku bixiyo waxaanu taageernaa amisom waxaa kaloo aan taageernaa dowladda soomaaliya waanad xasuusataan midowda yurub wixii uu ka caawiyey dowladda shirkii muhiimka ahaa ee lagu qabtay brussels ee ay dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ku heshiiyeen qorshaha horumarineed iyo ka siyaasadeed ee soomaaliya ee lagu gaarayo doorashooyinka dhammaadka sanadkan dhacaya ku dhowaad laba bilyan oo dolarka maraykanka ah ayuu sheegay inay siiyeen midowda afrika si ay amisom ugu taageeraan muddadii ay soomaaliya joogeen hase yeeshee dadka qaar ayaa ku dhaliilay midowda yurub in haddii lacagtaasi faraha badan leh ay ku bixin lahaayeen dhismaha ciidamada soomaaliyeed la gaari lahaa natiijo ka wanaagsan midda hadda la xaqiijiyey waraysi gaabana uu v o a siiyey shirkiisa jaraa'id kadib ayuu danjireedda uurso kaga jawaabay dhaliilahaasi
runtii waa hanti gaar ah oo loo qoondeeyey ciidamada amisom balse soomaaliya iyo cid kaleba lama siin karo ciidamada qalabka sida waxay u baahan yihiin taageero haddii ay noqon lahaayeen booliis iyo haddii ay noqon lahaayeen milatarigaba lacagta amisom ku baxda waa mid boqshado kala duwan ku timaada laakiinse waa muhiim in soomaaliya la caawiyo arrintan ayaa ku soo beegantay xilli madaxda ugu sarraysa ciidamada ugandha ee qaybta ka ah kuwa midowda afrika ee howlgalka u jooga soomaaliya ay sheegeen in muddo ka badan toddoba bilood aanay helin wax mushaara taasoo sida ay sheegeen niyadjab ku keentay askartooda jacfar kuukaay v o a muqdisho